bismillaahi raxmaan raxiim kusoo dhowaado qodobada warkacoowa kuwada ugu dorkoro naqayaare waxaa ka mid ah mas-uuliyiin u hogaaminaya wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda soomaaliya oo degmada horwadaagka ku tegay kormeer ayuu ugu kuurgalayaan qaadashada kaarka codeynta ee bulshada degmadaasi madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed oo maanta gaaray magaalada xudure ee gobolka bakool wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda soomaaliya oo si rasmi ah u daafuray barnaamijka saabka qiimeynta qaranka ee waxbarashada soomaaliya howlgal qaran ah al-shabaab oo laga fuliyo gobolka jubbada hoose warka caalamkana waxa aad ku dhegaysan doontaan maraykanka oo ku raad jooga markab saddexaad oo ay venezuela leedahay oo shitaal sidaa
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda sifaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwada ugu dor koron markan waxaad kusoo dhawaataan warkiyo faahfaahsan aynu ku bilaawnay mas-uuliyiin oo hogaaminaya wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda soomaaliya ayaa degmada howlwada ku tegay kormeer ay ugu kuurgalayeen qaadashada kaarka codeynta ee bulshada degmadaasi ku nool maxamed idlee ayaa warbixintani muqdisho ka soo diray wasiirre ka tirsan xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya ayaa maanta waxa ay kormeer ay ku sameeyeen qaybo ka mid a degmada holwadaag ee gobolka banaadir mas-uuliyiintan ayaa waxa ay tageen xarunta degmada holwadaag ee gobolka banaadir halkan oo ay si habsami leh ay uga socoto qaadashada kaarka codaynta ee markaasi doorashooyinka golayaasha deegaanka ee gobolka banaadir wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee xukuumadda soomaaliya cabdisalaan cali dhaay ayaa hogaaminayay xubnaha ka tirsan golaha wasiirada ee maanta yimid degmada holwadaag ee gobolka banaadir si markaa ay bulshada ugu kormeeraan uguna wacyigeliyaan qaadashada kaarka codaynta xubno ka tirsan maamulka gobolka banaadir oo ay ka mid tahay xogyaha gobolka banaadir gudoomiyaha degmada holwadaag iyo mas-uuliyiin kale ayaa halkan ku soo dhoweeyey xubnahan iyagoo markaasi uga warbixiyey qaabka ay bulshada caasimadda ay ugu diyaar garoobeen doorashooyinka golayaasha deegaanka ee shan iyo labaatanka bishan ka qabsoomaya ilaa iyo shan boqol oo xarumood oo ku yaalla gobolka banaadir xubno ka tirsan golaha wasiirada ayaa sidoo kale qayb ka ahaa socdaalkan booqashada ah ee xubnahan ay ku yimaadeen degmada holwadaag ee gobolka banaadir gudoomiyaha degmada holwadaag ee gobolka banaadir bashiir cabdi maxamed ayaa ugu horreyn waxa uu mas-uuliyiintan uu ku soo wareejiyey qaybaha ay ka socoto qaadashada kaarka codaynta iyadoo sidoo kale mas-uuliyiinta ay kormeereen ee bulshada degmada holwadaag goobaha ay safafka uga jiraan si ay u qaataan kaarkooda codaynta ee horaan ay isku diiwaangeliyeen gudoomiye bashiir cabdi maxamed ayaa siiyey warbixin ku saabsan habka ay u socoto qaadashada kaarka codaynta ee degmada holwadaag degmada holwadaag ay ugu soo booqdeen ka maamul ahaan iyo bulshada reer holwadaagba golihii wasiirada qayb ka mid ah oo uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda runtii aad iyo aad iyo aad iyo aadaan ugu faraxsannahay maadaama maanta ee amniga jira iyo amniga ka jira degmada holwadaag ay runtii horena waa u yimaadeen laakiin maanta wasiirrada nala joogaa insha allahu tacaala maasha allah wasiirka arrimaha dibadda hogaaminaayo kusoo dhowaadaan leennahay maamulka gobolka banaadir ayaa waxa ay sheegtay in bulshada ku nool degmada holwadaag ee gobolka banaadir ay u diyaargaroobeen doorashooyinka golayaasha deegaanka
qaadashada kaarka ee codaynta aad iyo aad ayay u socotaa maalintii shalay ahayd laba kun iyo shan boqol ayay noo sheegeen in ay soo gaarta degmada oo qaateen kaarkooda codaynta maantana ay ka sii kordhayso tirada waxaad ka arkaysaa goobaha lagu qaadanayo kaarka codaynta in ay ka badanayso wakhtiyadii hore maadaama ay ay ka dhiman tahay laba maalmood
xubno isugu jira wasiir ku-xigeenno iyo xubno kale oo ka tirsan golaha wasiirada ee soomaaliya oo qayb ka ah wafdiga halkan yimid ayaa iyaguna waxa ay sheegeen in reer holwadaag ay astaan u yihiin doorashooyinka golayaasha deegaanka ee gobolka banaadir maadaama ay si xawli ah u qaadanayaan kaarkooda codaynta
waxaan rabaa inaan dadka reer holwadaag inay dadka ku soo dhoweeyaan si wanaagsan doorashooyinka golaha deegaanka dabcan doorashooyinka golaha deegaanka degmadan dad badana iska diiwaangeliyey oo dhowr iyo siddeetan ah oo dhowr iyo siddeetan kun ah marka waxaan rajaynayaa inay qaataan kaararkooda codbixinta doorashooyinkii waxaa ka dhiman muddo sacadaha ka dhiman muddo yaraa ka dhiman muddadaas yartaa inta dhimanna waxaan rajaynaya inay qaataan kaararkooda annagoo u nimid inaan ku dhiirigelinno shacabka degmada inay ka qayb qaataan wixii ay maaragtay xaqa u lahaayeen oo ah inay wax doortaan iyo in la doorto maantana waxaan maraynaa qaybtaydii koowaad oo ah in kaararkii la qaato degmada maxaa ay degmooyinka kale ugu muhiimsan tahay howlwadaag howlwadaag waxaa ognahay inay tahay isha dhaqaalaha ee caasimadda dalkeenna inuu muddo dheer burbur ku soo jiray maalinba meel baan soo joognay ilaahay mahaddi ilaahay fadligii waxaa maanta ilaahayna makaniyey inaan maaragtay dib u yagleelanno konton iyo siddeed sano ka hore wixii naga dhumay oo ahayd inaan iskeen wax allaalay qofkaan annaga aan rabnana aan dooranno qofkaan na matalaya oo wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee xukuumadda soomaaliya cabdisalaan cali dhaayi waxa uu bulshada iyo maamulka degmada howlwadaag uu ku ammaanay doorkooda ku aadan dardargelinta howlaha doorashooyinka isagoo sheegay in bulshada caasimaddu ay u jihaysteen doorashooyinka guud ahaan dalka ka dhacaya
si ay ugu kuurgalaan arrimaha kaarqaadashada ee doorashooyinka nagu soo fooda leh disembar waxaan marka hore u mahad celinayaa guddoomiyaha degmada iyo maamulka degmada sida sharaftale ay noo soo dhoweeyeen ay noogu soo dhoweeyeen degmada howlwadaag intii halkan aan joognay waxaan markhaati u ahayn inaan aragnay dadka reer howlwadaag oo safaf dhaadheer ku jira oo doonaya inay go'aan ka gaarhaan mustaqbalkooda oo doonaya in ay u istaagaan sidii u dooran lahaayeen maamulkooda degmada ah markaa waxay tahay waa taariikh cusub waa markii ugu horraysay oo muddo nusqarni ah ay soomaaliya ka bilaabato doorasho qof iyo cod ah marka waxaan rabaa inaan ku bogaadiyo dadka reer holwadaag iyo dhammaan gobolka banaadir adigoo codayn kara ama adigoo lagu codayn kara inaadan codkaaga seexanin oo aadan codkaaga khasaarin oo aad u soo istaagtid sidii aad codkaaga u dhiiban lahayd markaa codkaaga dhiibata maxay kuu sahlaysaa waxay kuu sahlaysaa inaad dooratid qofka counsilka ah iyo guddoonka ama hoggaanka degmada adiga aad isleedahay waxbay ka beddeli karaan noloshaada nolosha carruurtaada iyo nolosha degmada ama gobolka banaadir ee maanta aanu joogno markaa fursaddan oo ku soo beegantay muddo ka badan konton sano maanta waxay tahay inaan dhammaanteen ka faa'iidaysanno reer holwadaag ay ka faa'iidaystaan gobolka banaadir ay ka faa'idaystaan degmooyinka oo dhan ay ka faa'idaystaan haddii insha allah sida aan rajaynayno shanlabaatanka disembar ay si guul ah noogu dhammaato waxay gaari doontaa oo ay sii gaari doontaa gobollada kale ee dalka madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa maanta gaaray magaalada xudur ee gobolka bakool xasan cabdiraxmaanna ayaa xudur warbixintaani inoogu soo diray wafdiga ballaaran oo uu hogaaminayo madaxweynaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis laftagaren garoonka diyaaradaha magaalada xudur waxaa ku soo dhoweeyey maamulka gobolka bakool maamulada degmooyinka xudur teeglow rabdhuure iyo boqolaal shacab iyo ciidan isugu jira madaxweynaha oo garbihiisa socdaan xildhibaano iyo wasiiro ka kala tirsan dowladda federaalka soomaaliya iyo maamulka koonfur galbeed ayaa salaan gacanqaada la dhex maray dadweynihii kala duwanaa ee soo dhoweyntiisa garoonka usoo buxu dhaafiyey waxaa xusid mudan oo madaxweyne cabdicasiis laftagareen dul istaagay goobihii ay ku sugnaayeen boqolaalka arday oo maanta qayb ka ahaa dadka soo dhoweeyey barbaarta gaashaaman iyo hooyooyinka ayaa ciyaaro hidahiyo dhaqan ku soo dhoweeyey madaxweynaha iyo wafdigiisa inta uu ku sugan yahay magaalada xudur waxa uu kulamo la qaadan doonaa maamulada gobol iyo degmo saraakiisha ciidamada odayaasha dhaqanka iyo bulshada inteeda kale safarka madaxweynaha ujeedkiisa waxaa ka mid a inuu u kuurgalayo xaaladaha abaaraha degmada xudur iyo deegaanada kale ee hoos yimaada ka jira si gargaar bani aadamnimo oo deg dega loo gaarsiiyo wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda soomaaliya ayaa si rasmi ah u daafuray barnaamijka saabka qiimeynta qaranka ee waxbarashada soomaaliya ayaan aadanna ayaa muqdisho ka soo dirtay
wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha tacliinta sare ee xukuumadda federaalk soomaaliya faarax sheekh cabdulqaadir ayaa maanta si rasmi ah u daafuray barnaamijka saabka waxbarashada soomaaliya barnaamijka saabka qiimeynta qaran ee waxbarashada ayaa abuuri doona in ardayda dugsiyada hoose imtixaan guud laga qaado fasalada saddexaad iyo lixaad ee dugsiyada dalka munaasabadda lagu daafuraya barnaamijka saabka waxbarashada soomaaliya waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan wasaaradaha waxbarashada dowlad goboleedyada dalka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ugu horeyn agaasimaha guud ee waxbarashada asaasiga ah iyo barbaarinta wasaaradda waxbarashada cabdulaahi cabdi cumar ayaa sharaxaad ka bixiyey muhiimadda uu leeyahay barnaamijka saabka waxbarashada dalka saabkan maanta laynoo soo bandhigay insha allahu tacaala wuxuu waxbarashada ka fiirinhayaa dhinacyo kala duwan waxa ugu horeeya oo laga eegaya waxaa weeye waa saab waxbarashada u bedelahaya inay noqoto cohesis intaasoo qiimeynood baa la sameeyaa dugsi saraa la sameeyaa dugsi dhexaa la sameeyaa kuwan hadda la sheegaya la sameynayaa waxaan inay isla jaan qaadaan oo aan ognahay markaan canuga qiim uu soo gelahayo fasalka koowaad oo xanaanada ka soo baxo xooggiisa iyo caatinimadiisa iyo tabartiisa meeshay joogtaan ogsoonnahay qaar ka mid ah wasiirada waxbarashada dowlad goboleedyada iyo mas-uuliyiin kale ayaa bogaadiyey hirgelinta nidaamka saabka waxbarashada waxaan isleeyahay maanta waa maalin weyn oo runtii shaqo muddo badan la sugaayay qabsoomideeda iyo fulinteeda halkan lagu soo bandhigay shaqadaasoo runtii in soomaalidu ay waxeeda ayadu yeelato qeyb ka ah intaan ogahay asesmentiyadan markii hore waxaa sameyn jiray oo maaragtaa si hayacda ah u sameyn jiray wasaaradaha maamul goboleedyada wasaaradeenna markaa assessmentyada waxaa laga yaabaa iyagoo ay kuu socdeen in haddana aada u weysid mataqaanaa fulintii kharashaad waxaan rabnaa keliya aniga ka maaragtay wasaarad ahaan inaan idiin ballanqaadno in hirgelintiisii aan ka qeyb qaadano oo weliba aan xoog u dardargelino sababtoo ah waxa annaga aan haysano waa imtixaankii fasalka sideedaad iyo fasalka labayo tobnaad qiimeyn waa laga sii guuraya hadda labayo tobnaad imtixaanka labayo tobnaad la qaadayo sideed waa laga sii guurayaa laakiin annaga xaalad aan hadda uga guurno ma joogno laakiin waddadaa uga guuri lahayn ayaan hadda cagta saarnay maxaa yeele qiimeyn kale oo weyn oo aanan ahayn macallinka fasalka uu sameeya hadda ma jirto laakiin markaan national assessment oo national ah markaan ku sameyno fasalka saddexaad iyo fasalka lixaad hadhow waa laga maarmi karaa imtixaanka centraliska ah dhinaca kale wasiirka wasaaradda waxbarashada faarax sheekh cabdulqaadir oo daafuray barnaamijka saabka waxbarashada ayaa kula dardaarmay maamulada dugsiyada dalka inay hirgeliyaan barnaamijka qiimeynta qaran ee waxbarashada waa wax lagu farxo inaynu meel soo gaarno muddo dhan doodeennu waxay ahayd ardaygu ma la keeni karaa fasal marka marka arday fasal la keenayo waxa ugu weyne laisweydiinaya waxay ahayd ma loo heli karaa meel uu fadhiisto ma loo heli karaa macallin wax u dhiga ma loo heli karaa kursi uu ku fadhiisto ama buug uu ku akhristo waxaan aada u xusuustaa in marar badan oo laga yaabo barkiin inay ku jiraan ardayga iskuulka la keeni jiray iyadoo buugba aanu jirin iska wadaa manhaj qaran oo uu oo aynu leenahay marka maanta nasiib wanaag marxalada ayaan ka soo gudubnay marxaladahaas waxaa ka mid aan ka soo gudubnay inaynu leenahay dugsiyo inaynu leenahay macallimiin inaynu leenahay manhaj qaran inaynu leenahay textbook iyo inaynu leenahay nidaam waxbarasho oo taxanihiisa iyo sooyaalkiisa iyo hababka qiimeyntiisaba ay wanaagsan yihiin qiimeyntaas marar badan marka waxa ay ku salaysnayd imtixaanka laga qaadaya ardaygu marka uu marxalad ka gudbayo weliba tan ugu daran waxay ahayd marxaladda markuu dugsiga dhexe ka gudbaayo ama markuu dugsiga sare uu ka gudbaayo marka su-aashu waxay tahay ardaygii iskuuluu yimaadaa iskuulkii macallin baa jooga laakiin ujeeddada meesha loo yimid iskuulka ma aha macallinkana ma aha ee waa waxbarashadii qofkan howlgal ka dhan ah al-shabaab ayaa laga fuliyey gobolka jubbada hoose daahir abshir ayaa inoo faahfaahinaya ciidanka nabad sugidda maamul goboleedka jubbaland ayaa saacadii lasoo dhaafay waxay howlgalla ay ku sifeynayeen dagaalamayaasha ururka al-shabaab ay ka sameeyeen deegaano ka tirsan degmada badhaadhe ee gobolka jubbada hoose howlgalkan ay ciidamadu halkaasi ka sameeyeen ayaa ujeedadiisu ahayd sidii maleeshiyaadka ururka al-shabaab ee iyagu ku dhuumaalaystaa qaybo ka mid ah degmadaasi looga sifayn lahaa islamarkaana looga dulqaadi lahaa dhibaatooyinka xooggan ay ku hayaan dadka shacabka ee ku dhaqan deegaanadaasi intaa howlgalkaasi uu socday ayaa ciidamada nabad sugidda ee maamul goboleedka jubbaland waxaa u suurto gashay in ay gaaraan gooba ay ku sugnaayeen dagaalamayaasha ururka al-shabaab waxayna ciidanku halkaasi ugu tageen walxaha qarxa oo dagaalamayaasha ururka al-shabaab ay ku diyaarinayeen qaraxyadaasi oo ay doonayeen inay ku dhibaateeyaan dadka shacabka ee ku dhaqan deegaanadaasi iyo sidoo kale ciidamada maamulka jubbaland iyo kuwa dowladda federaalka soomaaliya oo iyagu hadi jeer adeegsada wadooyinka iyo sidoo kale deegaanadaasi saraakiisha hogaaminaysa howlgalkaasi ayaa waxay sheegeen in ay sii wadi doonaan howlgallada kala duwan ee lagu baacsanayo dagaalamayaasha ururka al-shabaab oo waayihii ugu dambeeyay ayagoo halkaasi soo buuxdhaafiyey waxayna ugu baaqeen dhammaanba dadka ku dhaqan deegaanadaasi inay la shaqeeyaan ciidamada amniga ee maamul goboleedka jubbaland iyo sidoo kale kuwa dowladda federaalk soomaaliya halkaad naga dhegaysanaysaana waa reediw joor markana warka caalamka ilaalada xeebaha maraykanka ayaa baacsanaya markab taagan biyaha caalamiga ee u dhow venezuela iyadoo xiisadaha gobolka ay markaana cirka isku sii shareerayaan maamulka maraykanka ayaa hore u qabtay laba markab oo shidaal sida oo bishani gudaheeda ah mid ka mid ah maraakiibtaasi waxaa la qabtay maalinimadii sabtida axadii ee la xiriira markab madow oo cunuqabateen la saaray oo qayb ka ah cunuqabateenta sharci darada ah ee venezuela sarkaal maraykan ah ayaa u sheegay warbaahinta in ay wada shaqeyn kala dhex ka babanaya calan been abuur ah waxaana lagu qabanaya amar maxkamadeed maamulka trump ayaa venezuela ku eediyey in lacagta shidaalka ay u adeegsato inay ku maalgeliso dembiyada la xiriira daroogada halka venezuela ay ku tilmaantay qabashada markabkan burcad badeed in uu maraykanku yahay sidaa laga soo xogtay wargeyska new york times ayaa goor dambe oo maalinimadii sabtida ah ciidamada ilaalada xeebaha ee maraykanka ayaa u dhowaaday markab shidaal qaada kaas oo saraakiisha maraykanka ay sheegeen in aanan wadan calan qaran oo sax ah kooxda maareynta khatarta badaha ee britishka ee loo yaqaano vangard ayaa aqoonsaday markabka nooca belawan oo ah mid aada u weyn oo nooca shidaalka qaada ah kaas oo la sheegay in uu kusii jeeday dalka venezuela si uu shidaal ugu soo qaado halkaasi akhyaarta aynu jecelnahayo war wixii dalalka iyo dibadda caaweyna soo gaara waa anaga intaa